bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabb alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sal allahu aleh wasalam halkan waxaan idinkugu soo gudbinaynaa walaalayaal muxaadaro magaceeda la yidhaahdo axkaamu siyaam oo inoo soo jeedin doona sheekh cabdinaasir xaaji axmed xafidahullah muxaadarada waxay ka dhacaysaa masjidulhudaa magaalada laascaanood dhegaysi habboon بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصxaabatihi والtaaبiciina lahm bإxsaan ilى yوم الdiin ثuma ma baعd waxaynu in sha allahu taعaalى waxaan ka odhan doonaa axkaamu الsawm sawmka axkaamtiisa ayaynu in sha allahu aynu kelimaad ka odhan doonaa tacriifka soomku leeyahay xukunka soomka fadliga soomka uu leeyahay xikmadda soomka ee alla subxaanaه wa taعala u jideeyey goormaha soomku waajibayaa shuruudu sawm iyo wixii kale mar baynu ka gaari karno in sha allahu tacaala ayaynu sii wadi doonaa muxaadaradu inay socoto oo wakhtiyaal kale ayay in sha allahu tacaala sii socota ayaa suuragal ah soomka waxaa la yihahdaa xagga luqada alimsaak yacni haysasho iyo ka joogsi shay laga joogsado ayaa la yidhaahdaa oo ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay isagoo ka warramaya maryam waxay tidhi inii nadartu lilraxmaani sawman falan ukalima alyawma insiya yacni allaha raxmaanka ah ayaan u nadray sawman yacni afaysasho iyo aamusnaan hadalka aan ka aamuso ayaan ugu nadray allah subxaanahu wa tacaala markaa sawm xagga luqada waxaa weeye aamuska waa la yidhaahdaa saama idaa sakata waa markau qofku aamuso ama dhaqdhaqaaqa iyo xarakada uu daayo oo saamat alkhayru waa ay waqafat way istaagtay ayaa la yidhaahdaa oo marka ay dhaqdhaqaaqa dayso khayrun siyaamun wa khayrun hayru saa'imatin taxta alcajaaji wa ukhraa taclu kullu jama naabiqa hadradiis bay ka mid ahay fardo aan soconaynin oo socodkii joojiyey iyo kuwo yacni soconayo oo maaragtay meel boodha hoosta ordaya iyo kuwa xakamaa calaashanaya marka khayrun siyaam macnaheedu waxay noqonaysaa waa taa aan soconaynin ee socodka joojisay ayaa la yidhahdaa xagga sharciga sawm waxaa la yidhahdaa alimsaaku can almufatiraati min طuluuci اlfajri الthaani ilaa guruubi الshams biniyatin khaalisatin in laga afhaysto oo laga joogsado waxyaabaha burinaya soonka sida cunnada sida cabitaanka sida jimaaca iyo tagga galmada dumarka loo tago ilaa marka waagu baryo ilaa qorax dhaca inta u dhaxaysa oo arrimahaasoo dhan laga joogsado waxyaabaha soonka burinaya iyadoo markaa niyana ay jirto ilaahay dartii loo niyoonayo oo loo soomayo uma atimu siyaama ila alleyli buu leeyay allah subxaanahu wa tacaala xukunkiisu muxuu yahay soomka soomku waa rukni min arkaan alislaam oo kitaabka iyo sunnaha iyo ijmaacuba way tusinayaan in soomku uu yahay rukni min arkaan alislaam allah wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquuna ayaama macduudaat waxaa allah subxaanahu wa tacaala dadkii mu'miniinta amray in la farad yeelay ee soomkii in laydinku farad yeelay sidii dadkii idinka horreeyeyba soomka loogu farad yeelay marka faradkaas wujuubkaas ayaa xukunkiisu noqonaya ayaama macduudaat maalmo la tiriyo ayaa laydinku farad yeelay ama sooma maalmo mucayana oo la tiriyey waxaa kaloo u daliila xadiidka rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi min xadiidi cabdillahi bni cumar buniya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulu اllah wa iqaami الsalaaة wa itaa'i الzakaa والس- وصيام رمضان وحج البيت marka shanta rukni oo min arkaan alislaam ah oo diinta lagu dhisay ayaa soonku ka mid yahay waxaa lagu ijmaacsan yahay ummadda islaamka dhammaanteed oo aan cidi khilaafsanayn inuu yahay soomku shay waajib ah oo rukni min arkaan alislaam ka mid ah waana shay macluum min addiini bidaruura ah oo qofka diida oo inkira wuxuu noqonayaa qof diinta ilaahay ka baxay inuu yahay qof markaa uun xadiidu caadi bilislaam oo diintaada soo galay oo diinta ku cusub mooyaane waxa weeyaan qofkii muslimiinta muslimka ku dhex dhashay hadduu inkiro soomka kaafir khaarij can islaam buu noqonaya soomku fadli aad u fara badan buu leeyahay bishaan ramadaan ee khayrka badan waxay leedahay fadaa'il aad u fara badan soonkeeda iyo salaadeeda iyo cibaadaadkeedu waxaa ka mid a bishaan ee soonka la farad yeelay inay tahay bishii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qur'aanka soo dejiyey oo fadligaas bay leedahay shahru ramadaana aladii unzila fiihi alqur'aanu hudan linnaasi wabayinaatin min alhuda ayuu allah leeyahy subxaanahu wa tacaala yacni ee soonka laydinku farad yeelay waxa weeyaan waa bisha ramadaan ee ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka uu soo dejiyey oo ramadaan baa qur-aanku bilowday soo degitaankiisu innaa anzalnaahu fii laylatin mubaaraka habeen barakaysan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u barakeeyey ayaa qur-aanka soo degitaankiisu u bilowday habeenkaasi ramadaan buu ka mid ahaa waa habeenka laylatulqadriga la yidhaahdo oo allah subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa ku leeyahay innaa anzalnaahu fii laylati alqadri wamaa adraaka maa laylatu lqadr laylaة اlqadr khayru min alfi shahr marka qur-aankaas ilaahay subxaanaه wa tacaala uu hanuunta u soo dejiyey oo kitaabu hidaaya bani aadamka iyo basharka lagu hanuuninayo ee khayrka badan ee adduunka dhan ba loo soo diray kitaabkaa waxaa la soo dejiyey bisha ramadaan ee khayrka badan waxaa allah subxaanaه wa tacaala soonka ku gaar yeelay naftiisa ayuu u aanayey alla subxaanaه wa tacaala wuxuuna ka dhigay soonka shay ilaaliya qofka ilaaliya oo macaasida iyo dunuubta iyo muxumahoo dhan ka dhowra ayaa allah subxaanahu wa tacaala soomka ka yeelay kaasina waa fadliga uu leeyahay soomku oo xadiis alqudsi baa wuxuu ilaahay leeyahay kullu camala bni aadama lahu ila asawm fa innahu lii wa ana ajzi bih camal kasta oo bani aadamku uu leeyahay camal kasta oo bani aadam uu sameeyo waxa weeyaan isagaa iska leh soomka mooyaane oo maxay tahay macnaheedu macnaha waxay leeyihiin a'immada qaarba waxay ku macneeyeenoo soonka salaadaha iyo maalan salaada iyo xajka iyo sadaqadda iyo waxyaabaha cibaadada oo dhan nimankii gaalada ahaa ee asnaamtooda caabudayey way ku cibaadaysteen oo asnaamtooday ugu dhowaadeen soomka mooyaane soomka cid ku cibaadaysatay o aan islaamka ahayn lama hayo gaalo markaa kumay caabudin asnaamtooda sawm saa darteed baa la yidhi fa innahu lii wa ana ajzi bi waa macne sa ibnulaahiir uu tilmaamay a'immada qaarkood waxay leeyihiin soomka waxaa saa uu leeyahay oo isugu aaneeyey ila cibaadaadka oo dhan ba isagaa ilaahay iskale subxaanahu wa tacaala ee soomka riyaa baan ka dhacaynaya istus oo qofkaan sooman ee ilaahay dartii u afhaysta ee si xaqiiqa u sooman dee wax riyaaya kama dhacayo oo yani maaray usuusi ka iman maayo ayay yidhaahdeen waxaa kaloo suuragala bay leeyihiin in acmaasha kale oo dhan la xadeeyo oo waxyaabaha lagu abaalmarinayo ay yihiin wax go-an oo maxduud ah sida xadiid kale uu tilmaamayo kullu camal bni aadam yudaacafu alxasana bicasharati amhaaliha ila asawm fa inahu lii wa ana ajzi bih xadiidkaa qudhiis waa macnaha waa fasiray oo la leeyahay camal kastoo qofku uu sameeyo xasanadii waa loo badiyaa halkii xasana toban jeer baa loo badiyaa soomka mooyaane isagu wax la xadayn kara maaha abaalmarinta ilaahay subxaanahu wa tacaala addoonkiisa uu kaga abaalmarinayo rasuulku wuxuu ku sheegay xadiidka xadiid alqudsiga ilahay xaggiisa ka warinaayo wasiyaamu junnatun soomku waa gaashaan wuxuu gaashaan ka yahay ee dunuubta iyo macaasida ayuu qofka ka ilaalinaya asiyaamu junnatun ka junnati axadikum min alqitaal sida midkiin gaashaanka isaga dhigo marka dagaalka ku jiro uu isaga dhigo waxa ku soo dhacaya ayaa soomkuna wuxuu yahay gaashaan qofku iskaga ilaalinayo dunuubta iyo macaasida waa junna oo wuxuu gaashaan ka yahay naarta ayuu gaashaan ka yahay markaa rasuulku wuxuu leeyahy faidaa kaana yowmu sawmi axadikum falaa yarfath walaa yaskab wain saabahu axadun aw qaatalahu falyaqul innii saa'imun haddii midkiin sooman yahay yaanu ku hadlin hadal xun hadal xun yaanu ku hadlin oo rafadka jimaaca iyo galmada iyo hordhaceedana waa la yidhaahdaa hadalka xun ee faaxishkaana waa la yidhahdaa walaa yaskab yaanu qaylinin oo dood iyo muran iyo qayle iyo waxaana soonka mar hadduu sooman yahay qofka loogama baana haddii qofku caado amase qof kula dagaalamo waxaa lagaa rabaa inaad tidhaahdo waan soomanahay innii saa'im oo afku ka odhanaya mise niyadu ka odhanaya labada qowlba waa la yidhi waxaa xoog badan inuu yidhaahdo waan soomanahay sida imaamu nawowi uu markaa isagu raajix yeelay masalada wاladii nafsu muxamadin biyadih lakhuluufu fami الsaa'imi أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه رسولك عليه صلوات الله والسلام عليه markuu dhaartay qofka doorsoonka afkiisa uu doorsoomo cunnadan aan waxba cunin ee ka gaajaysan yahay daraaddeed uu la doorsoomayo kaas waa ka udgoon yahay ilaahay agtii riixulmiski geedka miskiga la yidhaahdo udaygiisa ilaahay agtii waa uga fiican yahay buu rasulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo markaa dee fadliga uu soomku leey baa la tilmaamayaa waxaa qofka soomka soomani uu ku sugan yahay laba farxadood marka uu afurayo na waa farxaa oo waxay leeyihiin culimmadu farxiisu waxay noqon kartaa laba haloo mid wuxuu ku farxayaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala xil uu saaray oo shay waajib ah oo laga sugayey oo maanta inuu soomo ah maalintiisii inuu dhammaysto xilkiisii dhammaystay faraxeed ay leedahay waa qodob waxaa kale oo faraxa naftan gaajaysan oo cunnadii loo diidanaa marka la addimay cunnadii inay hor taallo wixii xalaashaa cunistaa u cunayana faraxeed ayana wadataa wuxuu kaloo farxayaa marka uu ilaahay subxaanahu wa tacala la kulmo ee maalinta qiyaame ee jannada uu galo ee hawaabka uu helo maalintaana waa farxaya xadiidkaa bukhaari muslim baa wariyey waxaa ka mid a fadliga bishan ay leedahay in albaabada jannadoo dhan la furayo in albaabada naartoo dhan la xidhayo in shayaadiinta la katiinadaynayo la xidhayo sida xadiidka abu hurayra radia allahu canhu anna rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam qaala إidaa jaءa ramadaanu futixat abwaabu اljanna wغulliqat abwaabu الniiraan wasufidat الshayaaiinu rawaahu الbukhaari wamuslim yaعni haddii bishaa ramadaan ay timaado albaabada jannadoo dhan baa la furaa albaabada naartana waa la xidhaa shayaaiintana waa la xidhxidhaa sufidat الshayaaطiin oo ramadaan lafdigaa ramadaan ma la odhan karaa mise lama odhan karo xadiid baa jira odhanaya laa taquluu ramadaan faina ramadaan اسم من أسماء الله ولكن قولوا شهر رمضان يعني رمضان waa magac ka mida magacaanta ee ilaahay ee ha odhannina laakiin waxaad tidhaahdaan shahru ramadaan dhaha hadal noocaas ayaa jir laakiin xadiidkaasi waa xadiid daciifa oo sida saxa waxa weeyaan in la odhanaayo ramadaan la odhanayo waayo halkan baynu ku haynaa idaa jaءa ramadaan baynu haynaa inuu rasuulku yidhi salawaatu اllahi wasalaamu calayh waxaa kale oo iyana sugan imaam bukhaari raxmat ullaahi calayhi kitaabkiisii ee saxiix bukhaariga ahaa inuu u baabaystay baabun idaa jaءa ramadaan yuu u baabaystay saa darteed baa waxa weeyaan ramadaan waa la odhan karaa oo wax dhibaatii kuma sugna waxaa kaloo riwaayat abu saalix ku sugan wغulqat abwaabu الnaar falam yuftax minha baabun wafutixat abwaabu اljanna falam yuغlaq minha baabun ee albaabada naartoo dhan baa la xidhaa oo hal albaab lagama furo albaabada jannadoo dhan baa la xidhaa la furaa oo hal albaab lagama xidho wanaadaa munaadin mid dhawaaqaya ayaa yeedha yaa baaqiya alkhayri aqbil wayaa baaqiya ashari aqsir walilaahi cutaqaa'un min annaari wadalika kullu laylatin waxaa la odhanayaa oo ciddaa yeedhaysa ay ku dhawaaqaysaa qofka doonaya ee khayrka doonayow aqbil soo qaabil yacni macnaha u soo jeeso khayrka khayrka waa diyaar oo wakhtigii aad faa'iidaysan lahayd baad joogtaa qofka sharka doonayow sharka gaabi wakhtigii sharka lama joogo ee xilli fursaah ayaad haysataa ee sharka gaabi habeen walbana allah subxaanahu wa tacaala naarta wuxuu ka xoreeyaa dad buu ka xoraynaya waana habeen walba oo ka mid ah habeennada ramadaan sida xadiidka tirmidi iyo ibnu khusayme intuba ay wariyeen marka laleeyahay shayaadiintaa la xidhxidhaya waxaa la su'aali karaa oo sawtan dadkii muslimiinta ramadaanta gudaheeda ay dhibaatadu ka dhacayso qaar baa wax dilaya qaar baa wax hadaya qaar baa wax boobaya mashaakilaadku dee ramadaantana way dhacaan oo haddii shayaadiintii xidhxidhan tahay maxay arrimahaas u dhacayaan maxaa lagu fasirayaa laba tafsiir labadaba way ku macneeyeen salafkii waxaa la leeyahay sidii markii hore shayaadiintu ay ummadda u lumin jirtay iyo awooddii weynayd ay haysteen baanay hadda haysanin oo awooddii ay wax ku luminayeen baa ka kala daadsan markaa wax badan baa laga khafiifiyo awood badan ma laha kaasi waa macne waayo dadkiibaa sooman oo shahawaadkii ay maaragtay ay la dagaalameen khayr iyo qur-aan bay akhriyeen dadkii markaa xaalad fiican bay ku nool yihiin sidaa darteed aad looma saamayn karo kaasi waa macne macnaha kale waxaa weeyaan in la xidhxidho kuwa maaragtay maradada ah shayaadiinta kuwa maaragtay aad iyo aad u fogaaday garaadagoyska ah ee shayaadiintooda waaweyn kuwaasaa la xidhxidhaa sidaa darteed baa ibnu khusayma kitaabkiisa saxiixa ah ayuu u baabaystay in la xidhxidhayo shayaadiinta kuwa waaweyn xadiidkii abu hurayra waa keenay oo xadiid xasana ida kaana أwala laylati min shahri ramadaan sufidat الshayaaطiinu wamaradat اljin maradat اljin macnaha waxa wey jinka kuwooda maarata shayaadiinta kuwooda xooga badan kuwaas baa la xidhxidhaa taasna xadiidkaasaa fasiray soomka yani fadligiisa waxaa ka mid ah qofka maalintii sooma habeenkiisiina cibaadaysta in ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigiisii tegay uu dhaafayo baa iyana ka mida fadliga ay bishani leedahay rasuulku wuxu uhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh man qaama ramadaan iimaana waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembi qofka bishaa ramadaan istaaga oo habeenkii tukada isagoo rumaysan fadliga iyo ajarka ku xisaabtamaya waxaa weeyaan alla subxaanahu wa tacaala dembigiisa horrey ba u dhaafaa xadiid kale wuxuu leeyahay man saama ramadaan iimaana waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembi qofka sooma ramadaan iimaan ay mu'min xaalu yahay mid rumaysan bishaa ramadaan wujuubkeeda oo inay tahay soon waajib ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala korkiisa saaray isagoo rumaysan markuu soomo wa muxtasiban xaalu yahay mid ku xisaabtamayo oo abaalka iyo ajarka allah subxaanahu wa tacaala kaga doonaya dembigiisii tegey waa la dhaafaa buu rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo lafdigaa dembihi marka la yidhaha dembihi waa ismu jinsi mudaaf ismu jinsigana marka la idaafeeyo wuxuu faa'iideeyaa cumuum buu faa'iideynayaa oo macnaha waxay ka dhigan tahay dembigiisii horreeyey oo dhan ama kabiira ha ahaado ama sagiira ha ahaado dembi yar ha ahaado dembi weyn ha ahaadee waa la dhaafaa baa moodaa xadiidka macnihiisu inuu ku socdo laakiin adilo kale marka loo goyo calaa qowl jumhuur waxay leeyihiin adilada kale marka lala kulmiyo xadiidka kan waxaa la dhaafaya waa sakaa'iru dunuub dunuubti yaryarayd ee hore tagtay in la dhaafo ayaa markaa meesha ku sugan dembiga weynee kabiirada ahi isagu toobe ayuu u baahan yahay in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum wanudkhilkum mudkhalan kariima waa kaa leehi subxaana wa tacaala iyo xadiidkii asalawaat alkhams waljumucatu ila aljumuca مكفرات لما بينهن إن اجتنبت الكبائر salaadaha salaadaha udha- dhicinta udhaxaysa jumco ilaa jumco laga gaadho wixii dembiga dhexdooda dhacay waxa weeye jumcaha dambaa lagu tirtiraya ama salaadaa dambe haddii qofku ka dheeraado dunuubta kabaa'irta ah marka kabaa'irtu iyadu waxay u baahan tahay toobadkeen bay u baahan tahay waxaa kaloo fadligeeda ku tusinaya xadiidka sahl ibni sacad uu rasuulka ka warinayo oo rasuulku yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi inna fi ljannati baaban yuqaalu lahu rayaan baab rayaan la yidhaahdo ayaa jannada ku sugan oo ay ka galaan dadka saa'imiinta ee albaabay gaar isaga leeyihiin laa yadkhulu minhu axadun hayruhum cid aan iyaga ahayn kama galo albaabkaas ayaa rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalamu aley inta loo yeedhaa waxaa la odhanayaa ayna asaa'imuun meeya kuwii soomana markaasay kacayaan markaasaa la albaabkaa ka gala laa yadkhul minhu axadun hayruhum faidaa dakhaluu ugliqa falam yadkhul minhu axadun markay albaabkaa galaan wixii soomi jiray albaabkaa waa la xidhaa cid dambana kama gasha ayuu rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh fi saxiix bukhaari muslim baa ku sugan yahay xadidkaas lafdi nasay wuxuu leeyahay xadiidka nasay ku yimi man dakhala sharib waman shariba lam yadmac bacdaha abada qofka albaabkaa galaa uu ka cabbaa meeshaas qofka cabbaana weligii dib dambaysa u harraadi maayo oon iyo harraadu way kala tageen waaba albaabkii meeshii cokonaanshaha qofkii ka cabbaa aanu dib dambe u oomaynin weeyaan fadaaishiisa waxaa ka mid a bishaan soonkeeda aynu soomayno ee habeenka ku jira ee laylatulqadriga la yidhaahdo oo ka khayr badan kun bilood ka khayr badan laylatulqadri khayrun min alfi shahrin ba alla yidhi subxaanahu wa tacaala kun bilood ilaa saddex iyo siddeetan sannadood wuxuu qofku qaban lahaa wuxu dhigma ayaa markaa abaalka la siinaya habeenka uu yahay qofkii allah subxaanahu wa tacaala uu markaa ka aqbalo oo waafajiyo qofka istaagana de waxa weeyaan saynu xadiidka hore soo marray habeenkaas oo ilaahay waafajiyo de waa ka xadiidku man qaama laylata alqadri iimaanan waxtisaaman gufira lahu maa taqadama min dembi qofka istaaga laylatulqadriga isagoo markaa rumaysan kuna xisaabtamaya ilaahay subxaanahu wa tacaala hawaabka iyo abaalka u ballan qaaday waxa weeyaan waa loo dhaafaa dembigiisii tegey waxaa ka mid a fadliga habeenkaasi uu leeyahay ama ay leedahay baan le bishaa ramadaan ay leedahay jibriil calayhi salaam ayaa ku soo degi jiray nebiyullaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh habeen walba oo qur-aanka la akhrin jiray sida xadiidka cabdillahi bni cabbaas kaana rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam ajwad annaas wa kana ajwadu ma yakunu fii ramadaan xiina yalqaahu jibriil yacni rasuulku wuxuu aha salawaatu ullahi wasalaamu calayhi dadka ka ugu deeqisan buu ahaa rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh weliba waqti ugu deeq badnaa waxay ahayd marka uu jibriil uu la kulmo habeenadaa ramadaanka wa kaana yalqaahu fii kulli laylati min ramadaan fayudaarisuhu lqur'aan fala rasuulu اllahi sala اllahu alayh wasalam xiina yalqaahu jibriilu ajwada bilkhayri min ariixi lmursila mursala wuxuu xadiidku leeyahay wuxuu ahaa habeen walba waa la kulmi jiray jibriil nabiy llaahi moxamed jibriil ayuu la kulmi jiray qur-aankana waa la akhrin jiray habeen walba oo ramadaan ah rasuulku wuxuu ahaa marka jibriil la kulmo mid ka deeq badan dabaylaha la diro ee saxansaxada iyo roobka iyo khayrka la socda ee dheeraynaya ee meel kasta urtooda iyo wanaaggooda u gaadhayo oo roobkuna daba socdo nabiyullaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waa ka deeq badnaa ayuu markaa xadiidkaasi tilmaamaya fadliga ee ay leedahay ramadaanka bishaa ramadaan waxaa ka mid ah cumrada la cumraysto ee bishaa ramadaan qofku uu cumraysto uu maka tago waxaa rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxay u dhigmaysaa qof aniga ila xajiyey oo kale cumratun fii ramadaan tacdilu xajatan maci saxiix bukhaari buu kusugay xadiidkaasi ramadaan cumradu qofku cumraysto waxay u dhigantaa xaj aniga qof ila xajiyey oo kale ayuu rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxaa fadliga ka mid a soomku inuu qofka sooman u shafeeco qaadi doono maalinta qiyaame xadiidka cabdillahi bni camr radia allahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh wasalam qaala asiyaamu waalqur'aanu yashfacaani lilcabdi yowma alqiyaama yaquulu asiyaamu ay rabbi manactuhu alطacaama waasharaaba waashahawaati binnahaar fashaficnii fiih ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان رواه أحمد وهو في صحيح الجامع الصغير صحابي عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما وعليه صومك يا قرآنكبا waxay u shafeecaan sida rasuulku yidhi addoonka maalinta qiyaame soomku wuxuu odhanayaa rabbigayow waxaan u diiday cunnadii iyo cabbitaankii iyo shahawaadkiisii uu gudan lahaa intaaba anigaa u diiday igu shafeec qur-aankuna wuxuu odhan doonaa rabbiyow waxaan u diiday hurdadii ila habeenka dhan buu qur-aan akhriyay salaaddii buu tukanayay igu shafeec markaasay labaduba u shafeecayaan qur-aanka iyo soomkuba qofkii markaa saaxiibkiisii u shafeecayaan waxaynu kaloo gudbaynaa xikmadda loo jidaya soomka iyo fawaa'idda uu soomku leeyahay marka horraysa dee waa cibaado oo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu jideeyey in ilaahay lagu caabudo soon la sooman yahay baa ilaahay lagu caabudaya waa cibaado wamaa khalaqtu اljinna wاlinsa ila liyacbuduun ayaa allah yidhi subxaana wa tacaala waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha laga faa'idaysan karo xikmta ka mid a soomkaasi inuu ahaado wasiilo iyo waddo qofku uu taqwo iyo alla kacabsi uu ku kasbado oo markuu qofku sooman yahay oo ilaahay darti u sooman yahay waxay noqonaysaa in markaa taqwo iyo alla kayaabkii uu faa'iidaysto oo soomku arrintaa u dhaliyo sida aayadda qur-aankaba xaggeeda dambe laga fahmayo yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun likay tattaquu inay cabsataan daraaddeed baa markaa oo taqwa ay u xasisho oo aad taqwo iyo alla kayaab u heshaan taas baa laydinku jideeyey markaa soomka oo taqwadu markaa dee waa shayga ugu muhiimsan ee haddii allah subxaana wa tacaala uu ku siiyo aad jannadiisa ku helayso tilka aljannatu alatii nuuru min cibaadina yaani waa janna aanu dhaxal siinayno yaani maaragtay addoomaha iyaga aanu ku dhaxal siinayno qofkii ahaaday taqi ee alla subxaana wa tacaala ka yaabaya waxaa ka mid a soonka inuu yahay fawaa'iddiisa ama xikamtiisaba naftu inay ku degayso oo qofku marka uu sooman yahay wuxuu noqonayaa qofkii waa xasilan yahay oo shahwadii iyo wixii naftu ay rabtay oo dhan baa waxay noqonaysaa yaa qaboobaysa markaa qof degan oo cibaadadu u dhadhanta ayay noqonaysaa sida rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh isagoo dhallinyarada ku dawaynaya kuwa aan awood guurka u lahayn soom isagoo ku dawaynaya ayaa wuxuu uhi yaa macshara ashabaab man istataaca minkum ulbaata falyatazawaj fainahu agadu lilbasar wa axsanu lilfarj waman lam yastatic facalayh bisawm fainahu lahu wijaaun saas baa rasuulku leeyahy salawaatu ullahi wasalam caleyh qofkii kara kala guur ha guursada shabaabka ula hadlayay rasuulku waayo guurku waxaa weeye isha isaga ayaa yani maaragtay u laabis badan oo u fiican farjigana isagaa u ilaalin badan qofkaan awoodi karayn ha sooma ayuu rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh waayo wijaa iyo uu yahay tuniin iyo in markaa dee shahawadiisii uu ka haysto oo adk ku adkaysto bay u noqonaysaa buu rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh soonku waxyaabaha xikamta ah ama fawaa'idda ka muuqanaysa waxaa ka mid ah inuu yahay muujibun lilraxma waalcadf cala almasaakiin wuxuu waajibinayaa naxariis iyo turid loo turo dadka masaakiinta ah taasuu keenayaa oo marka qofku uu gaajo dhadhamiyo oo maalintaa uu sooman yahay gaajo uu dareemo wuxuu xusuusanayaa dadka xaaladooduba caynkaa joogto u tahay oo mar kastaba iska baahan oo gaajo haysato haddaanu isagu markaa hore dee hadigoo dhergi jiray wuxuu odhan doonaa gaajo dhadhankeedu macaynkanba dadkii markaa baahanaha ahaa ee masaakiinta ahaa dadkaasu markaa si caadi ugu naxariisanaya oo dareenkaasaa markaa soonku beeraya qofkii muslimkaa ku abuuraya soonku wuxuu keenayaa atamarun calaa dabdi الnafsi waالsayطarati calayha yacni in nafta lagu tababaro waxa la ihahdo adkaysiga iyo qofku naftiisa inuu ka adkaado oo maamulo oo meeshuu doono u hago oo xumaa ka celiyo ayay markaa taabar u tahay waa nooc taabar ka mida kooras gaaban oo ama sagaal iyo labaatan maalmooda ama soddon maalmooda lagu geliyo kooras ah waa madraso lagu tababar qaadanayo soonku oo waxaa soo baxayo qofkii markuu waaberi ilaa gabaldhac naftiisa ka adkaaday oo cunnadii iyo cabbitaankii oo u baahan yahay hortiisa yaalu iska daynayo taas waxay noqonaysaa hadhowtana wuxuu awoodu leeyahay wixii kale ee xuma ahaa ee munkarka ahaa ee shareecadu kuu diiday naftaada waad ka celin kartaa mar haddii shaygii xalaasha ahaa ee lagaa reebay bishan gudaheeda xaaraan laga dhigay aad iska celisay waxa weeyaan xumihii ilaahay subxaana wa tacaala kaa reebayna waad iska celin kartaa waxaa soo baxaysa markaa tarbiya uu naftu ay rabowdo oo uu awood u helo qofku inuu naftiisa ka adkaado soonka fawaa'idiisa waxaa ka mid ah wuxuu wasiilo u yahay ilaa shukri nicma nicmada ilaahay subxaana wa tacaala ku shukrinaqeeda ayuu soonku wasiilo u yahay oo dee ilaahay baa qur-aankiisa wuxuu ku leeyay walitukabiru اllaha calaa maa hadaakum walacallakum tashkuruun oo markuu cunadii iyo cabitaankii iyo waxaasoo naftiisa u ka celiyey ee ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay u waafajiyey arrintaas waxay keenaysaa shukrinaq allaha kuu jideeyey ee cibaadadaa wanaagsan ee aad markaa la timi allahaasaad markaa ku mahadnaqaysaa markaa waa wasiilo iyo waddo ilaahay subxaana wa tacaala lagu mahadiyo waxaa ka mid a oo soonku xikmadiisa ka mid a in addoonkanba la aqbalaa la doonaya oo ducada loo aqbalo addoonkan sooman oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiidku wuxuu ku leeyahay halaaatun xaqun cala allahi an laa turadda lahum dacwatun alsaa'imu xataa yaftur wاlmadluumu xataa yantasir wاlmusaafiru xataa yarjic fii musnad imaam axmed iyo tirmidi intaba way wariyeen waana xadiid xasan ah saddex ilaahay xaq buu korkiisa iskaga dhigay inaanu dacwadooda iyo baryadooda celin waxaa ka mid a qofka sooman ilaa uu ka afuro oo qofkaa soomani baryada uu ilaahay baryayo allah subxaana wa tacala waa ka ajiibaya qofkii madluumkaa ee la dulmiyey ilaa loo gargaaro oo hiilka u helo ducadiis waxaa weeye asbaabaha keenaya soomku inuu waajibo waa laba arrimood ru'yatu hilaali ramadaan bishii ramadaan oo la arko oo isha lagu dhuftoo la arko waa lagu soomaya rasuulkuna salawaatu ullahi wasalaamu caleyh bisha markuu arko ama ramadaan ama kayrkeedba wuu ducayn jirayoo allaahuma ahillahu calayna biاlamni wاliimaan wاsalaamati wاlislaam ilaa waxaad nooga dhigtaa mid nooga dhalata nabadgelyo iyo khayr iyo wanaag ilaahay rushdin wa khayrin ayuu odhan jiray marka haddii maalintii sagaal iyo labaatanaad bishii shacbaan oo sagaal iyo labaatan ah haddii la arko galabkeedaas bishii ramadaan waxaa weeye waa lagu soomaya arrintaana waxaa u daliila xadiid cabdillahi bni cumar uu leeyahy ana nabiya sala اllah alay slam qaala laa tasuumuu xataa taraw اlhilaal walaa tufطiruu xataa taraw fain guma calaykum faqdiruu lah rasuulku wuxuu ley salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ha soomina ilaa aragtaan bishii hilaal ilaa ramadaan hana afurna ilaa aragtaan bishi oo macnaha shawaal ah riwaayad kale waxay leedahay fain fain gubiya calaykum min alghabaawa wahiya cadamu lfitna haddii marka aada fahmi weydaan oo maaragtay faakmilu ciddata shacbaana alaaiina shacbaan dhammaystira soddonkeeda marka waxaa weeyaan ta koowaad arag in bishii la arko waa lagu soomiyaa haddii aan la arag hadday dhammaato shacbaan soddonkeedii ay dhammaadaana iyana maalinta koob ee soddonaad waa kow ramadaan kowdeydii weeyaan labadaa qodob baa lagu suumaya oo ramadaan araggeedu muxuu ku sugnaanayaa wuxuu ku sugnaanayaa hal qof oo caadil ah markhaatigii hal marag qof ah oo yidhahda anu bishi ana arkay qofkaasoo qof caadilah sida qowlka raajixa khilaaf baa ku jira cilmiga dhexdiise kaas bay ku sugnaanaysaa waxaana u daliila xadiidka cabdillahi bni cumar radi allahu canhu taraa'a annaasu alhilaala faakbartu الnabiya salى اllahu عalayh wasalam annii ra'aytuhu fasaama waamara الnaasa bisiyaamihi abu daawuud baa wariyey fii saxiix sunan abi daawud buu ku sugan yahay raqamka laba kun saddex boqol iyo labaiyo afartan wuxuu leeyahay cabdillahi bni cumar dadkii baa bishii wada egay taraa'a annaasu alhilaal bishii baa la egay marka wuxuu yidhi waxaan u sheegay rasuulka inaan bishii aan u arkay waa soomay rasuulku oo arrintii aan u sheegay buu ku soomay wa amara annaasa bisiyaami dadkiina wuxuu faray inay soomaan xadiidkaasi marka wuxuu sariix ku yahay in arag lagu soomayo calaa shahaadatu waaxidin oo cadli ah in lagu soomayo ayaa xadiidkaas keenay abu ciisa tirmidi xadiid kale oo isaga sanadkiisu daciif yahay oo in hal markhaati lagu soomaya markuu keenay baa wuxuu leeyahay wاlcamalu calى hada اlxadiid cinda akari ahli اlcilm قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد والكوفة وقال النووي وهو الأصح أبو عيسى الترمذي وحلي أي آه كعمل فله حديثك لو عمل فله حديثك تلمامية إن ما هالمرخاتي أرقي وأركي بيش رمضان لقو سوميو وعند أكثر أهل العلم أهل العلم إنتو ضبنا نساسي قبان بولي إن لا أقبل هالمرخاتي لا أقبل oo lagu soomayo cabdillaahi mubaarak baa xadiidkaa imaam shaafici imaam axmed iyo ahlu kuufa imaam nawowina kitaabkiisa majmuuca masalada saas ku raajix yaray oo maxaa laga yeelaya marka qowlka culimmada qaarkood ay leeyihiin laba markhaati ayaa lagu soomayaa oo ay deliishadeen suumuu liru'yatihi wa aftiruu liru'yatihi fain gumma calaykum faakmiluu ciddata shacbaana alaaiina yowma ilaa an yashhada shaahidaani xadiidkaas oo tilmaamaya aragna ku sooma aragna ku afura haddii laydinka daboolo oo daruur iyo caad iyo waxqariyaanna bisha shacbaan soddonkeeda dhammaystira inay laba markhaati furaan mooyaane inay laba markhaati furaan inay arkeen mooyaane oo waxay leeyihin markaa laba markhaati inay furaan mafhuumka xadiidka waxaa laga qaadanayaa hal kuma filla inaan hal ku fillayn ilala markhaati baalkaa loo sheegay waxaa laga jawaabayaa xadiidka horena wuxuu ahaa mantuuq buu ahaa xadiidkan labada markhaati sheegayana waa mafhuum mafhuumka iyo mantuuqa hadday iska hor yimaadaanna waxaa la hormarinayaa mantuuqa la hormarinaya markaa dee kani hadduu laga faa'idaysanayo inay laba markhaati furaan mooyaane waxaynu haynaa nas tilmaamay hal markhaati oo furay inuu isagu bishii arkay oo laga soomay waa xadiidka cabdillahi bni cumar saa darteed baa markaa jawaabtu saasay noqonaysaa waxaana raajix hal markhaati hadduu arko caadilii in lagu soomayo bishii ma lagu afurayaa bihii shawaal hal markhaati ma lagu afurayaa mise lagu afuri maayo marka hore horta haddii ramadaan ay dhammaato soddon maalmood la soomo maalinta koob iyo soddonaad waa kow bishii shawaal la odhan jiro waa ciidi laakiin jumhuur ahlicilmi waxay qabaan marka la afurayo oo soon laga baxayo oo ciid la gelayo laba markhaati waa in la helaa waxayna soo deliishadeen xadidka cabdillahi bn cabbaas ajaaza rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam khabala alwaaxid calى hilaali ramadaan wa kaana laa yujiizu shahaadaة alifطaari ila bishahaadati rajulayn cabdillahi bn cabbaas wuxuu leeyahay rasuulku wuxuu baneeyey hal markhaati ayuu baneeyey maxaan ku dhahay aragga bisha ramadaan laakiin bisha shawaal laba markhaati ayuu يعني maarata ku afuriyey dadki lakin xadiidkaa sanadkiisu waa ضaciif ضacafahu daar quطniy wuxuuna yidhi waxaa la keliyo xafs ibn cumar alayli oo ضaciifa marka xadiidkaa isagu xujo badan maaha ma adka aimada qaarkood abu thawr iyo abubakr ibn mundir iyo ahlu daahir iyo ragga daahiriinta waxay leeyihiin hal markhaati baa ku filan hal markhaati waa ku filan tahay iyada qudheedu oo mar haddii aan laba markhaati oo ictibaarah oo sharcigu ictibaariyey aan lahaynin waxay la mid tahay uun qiyaas looga qaadanayaa ku soonkii mid lagu soomay had iyo gooraan markhaatiga keliyana meelo badan baa shareecadu ay aqbashaa hal markhaati in la qaado waxa weeyaan halkaasay mareen sancaani oo kale suula salaamka wuxuu leeyahay faالظaahiru ana الsawma wاlfitra mustawayaani fii kifaayati khabar waaxid soonka iyo afurkuba waa isku mid in la aqbalayo hal markhaati lakin waxaad moodaa xujada jumhuurku inay xoog badan tahay waayo xadiid kale ayaa jira oo xadiidkii aynu marka dhaweyd akrinaynay baa daliil noqonaya oo cabdiraxmaan ibnu zayd bn khaaab ana asxaaba الnabiyi salى اllahu alayh wasalam xadaثuuhu inahu qaala qaala rasuulu salى اllahu alيه wasalam sumuu liru'yatihi waاnsukuu biha fain guma calaykum faakmiluu ثalaaثiina fain shahida shaahidaani fasumuu wafطuruu xadiidkaa nasai axmed ba ay wariyeenoo saxiixa yacni haddii aada bishii aragtaanna ku sooma haddaad aragtaanna ku afura haddii fain shahida shaahidaani laba markhaati hadday furaanna fa suumuu wa afturuu yacni laba markhaati ku sooma oo ku afura marka waxaa la leeyahay haddii xadiidku tilmaamay laba markhaati ku sooma laba markhaati ku afura laba markhaati ku sooma xadiid mid kaliya sugay baynu haynaa halka idhigyada oo xadiid hal marka hal xadiid oo nin keliya oo markhaatiya lagu soomay baa la hayaa laakiin cumuumka kale ah waxaad ku afurtaan laba markhaati ku afurana idaa shahida shaahidaan laba shaahid kaa markaa wax soo reebay oo laba markhaati ka duwan oo la hayo oo hal maragi ma jiro saas darteed cumugiisa loo daynayaado iftaarkii waa in laba la helaa saasaad mudda qowlka jumhuurka xadiidkaas iyaguna daliishadeenoo waa in markaa laba markhaati la helo weeyaan masalada kale waxaa weeyaan oo inta badan aad looga hadlo haddii waddan laga arko bishii ramadaan waddamada kale laazima ku tahay inay ku raacaan oo iyana ku soomaan araggaa ay qola aragtay mise qolo waliba araggeeda ay leedahay waa masale khilaafkeedu aad u dheeryahay ilaa sideed qowl sideed madaabood ugu kala tageen laakiin laba un baa muhima laba qowl baa muhima qowl wuxuu leeyahay oo aimada qaarkood haddii labadaa beled ay isku dhow yihiin laba beledo isku dhow hadday yihiin qola hadday aragto qolada kalena laazim bay ku tahay inay ku raacdo haddayse kala fog yihiin qolo walba araggeeda ay leedahay waana se madaba shaaficiya qowlkooda xooga badan ah arrintaana waxay leeyihiin oo ay daliishanayaan xadiidkii qurayb ayaa wuxuu yidhi qadimtu shaama fara'aytu alhilaala laylat اljumca waddanka shaam la yidhahdo xagga shaam waxaa la yidhahdaa waa falastiin iyo suuriya iyo lubnaan iyo dhulkaasaa shaam la yidhahdo shaam baan in buu yidhi markaasaan bishii waxaan arkay ramadaan laylat اljumca habeenkii jumcaaan arkay uma qadimtu lmadiina kadibna madiine ayaan imi oo cabdillahi bn cabbaas joogo faqaala cabdillahi bn cabbaas baa wuxuu yidhi mataa ra'aytum alhilaala war goormaad bishii aragteen markaad shaam joogteen faqultu laylata aljumca habeenkii jumcaanu aragnay faqaala anta ra'ayta ma adiga arkay faqultu nacam wara'aahu nnaasu wa saamuu wa saama mucaawiya dadkuna way arkeen waana soomeen mucaawiya oo markaa dee madaxdii mandiqada ninkii hayste isna waa ku soomay markaasaa wuxuu yihi cabdillahi bn cabbaas laakinaa ra'aynaahu laylata asabti annagu habeenkii dambe ee sabti ayaanu aragnay falaa nazaalu nasuumu ka tegi mayno aanu soomayno xataa nukmiya alciddata ilaanu dhammaysano ciddada aw nara ma bishii aanu aragno qultu waxaan ku yidhi buu yihi qurayb awalaa taktafii biru'yati mucaawiya mucaawiya dee saxaabiga oo isagoo mandiqadaa joogay araggii u isagoo arkay miyaadan ku kaaftoomaynin qaala haakadaa amaranaa rasuulu llahi sala allau alay slam sidaas baa rasuulkuna amray xadiidka muslim baa weriyey marka waxay u fahmeen xadiidka qolada meel bay la aadeen qolyahan marka odhanaya waxaa la ikhtilaafu lmataalic baa sugan oo la ictibaarinaya sharci ahaan waxay leeyihiin ru'yadii araggii mucaawiye oo shaam joogaa bisha uu jimcihii arkay cabdillahi bn cabbaas ma qaadanin oo taa macnaheedu waxa weeyaan in markaa ay dee ictibaar leedahay oo aan qolo waliba markaa meesheeda araggeeda un la raacayo ayay ka qaateen waxay kaloo daliishadeen faman shahida minkum shahra falyasumhu qofkii arkaa soomo qofkii aan isku madlacaydin aan ahayn oo wakti keliya qoraxdu idiin soo wada bixin waktina idiin wada dhicinna waxa weeye loo odhan maayo yani waxa weeya way arkeen la odhan maayo laa xaqiiqatan walaa xukman bay yidhahdeen oo suumuu liru'yatii waftuu liru'yatiina waxay u fasireen dee qofkii aydinaan isku madlac ahayn wuu arkay la odhan maayo xaqiiqatan xukun ahaana loo odhan maayo tawqiidkuna iyo waktiguna waa kala duwan yahay muslimiinta tawqiidkooda iyo awqaadoodu way kala gedisantah qoladaas halkaasay martay qowlka labaad oo bacdu ahlicilmi ay qabaan waxa weeyaan haddii beled laga arko bishii inta kale waxaa ku laazima muslimiinta inay ku soomaan xadiidka suumuu liru'yatihi waaftiruu liru'yatihi soo arag ku sooma aragna ku afura hadalkaasi waa khitaab caam ah ummadda oo dhan baa hadalka u jeedaa qolo gaara la hadli maayo muslimiinta o dhan buu cammimaya haddii muslimiinta qaar ka mid ay arkaan inta kalena waa inay ku soomaan oo ru'yada iyo araggoodu waa mid keliya dee muslimiinta lala hadlaya mataalicda waxaa la yidhahdaan ictibaar sharci ah maaha bay yidhahdeen midda kale waxay dhahan taasi waxay tahay waxay u dhowdahay muslimiinta midowgooda iyo kelmaddooda ay u dhowdahay markay mar wada soomaan tafaruqii khilaafkana iska daayaan qoladii aragtay araggooda sugnaadayna la raaco waxay keenaysaa midnimada ummadda islaamka keenaysa waxay kaloo daliishadeen sawmukum yowma tasuumuuna wa fitrukum yowma tafturuun soonkiinu waa maalintaa soontaan afurkiinu waa maalinta afurtaan muslimiinta baa loo jeedaa marka muslimiintu ma kala socna masalada halkaasay mariyeenoo rag badanoo muxaqiqiina oo sida shekhulislaam ibnu taymiya iyo mujaladka shan iyo labaatanaad safxadda boqol iyo shan buu kaga hadlay shawkani fii nahl awtaar buu kaga hadlay sadiiq khan fii rawda nadiya oo kitaabkan matniga uu leeyahay shawkani buu sharxiyey nin hindiya buu ahaa sheekhu albani wuxuu leeyay wahuwa alxaq aladi laa yasixu siwaahu walaa yucaaridu xadiidu ibni cabaas shayga xaqe waa saas oo xadiidkii ibni cabaas ee qurayb warinaya hadda aynu haynayna arrintaa ka hor iman maayo bal shawkani markuu xadiidka tawjiihinaya wuxuu leeyahay ibnu cabaas ma caddaynin nebiyullaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh inuu amray inaan qolo qolada kale araggeeda ku soomin arrintaa ma caddayn laakiin wuxuu fahmay u fahmay in la yidhi bisha dhammaysta soddonkeeda shacbaan ama arka dee bishii arag araggaana wuxuu qaatay inay tahay qolo walba araggeeda isagaa saa u fahmay buu leeyahy waa fahmuu ka qaatay suumuu liru'yatihi wa afdiru ru'yatihi umuu ku socdaa arrintaasina waa khata fi listidlaal oo xagga istidlaalka ayay khata ka tahay iyo waa faham aan saxnayn waana arrinta keentay khaladka faraha badan iyo tafaruqa faraha badan ee masaa'ilka la isku qabanayo ee ku saabsan ikhtilaafu lmadaalic iyo hayrkeed saasuu isagu maray waxaa kaloo aimada qaarkood ay ku tawjiihinayaan sida albani oo kale iyo waxay arrintaas xadiidkaas ku imanaya uu ninkii soomay isagoo waddankiisii jooga dabeeteen la soo gaadhsiiyey bishii in qolo kale xilli kale aragtay oo iyagoo ka horreeya marka maxay yeelayaan dee qoladaasi markaa way sii istimraaraya qolada warka loo keenay ee la yidhi sida markaa cabdillahi bin cabbaas oo kale waxaa loo sheegay shaam ka hortiin bay aragtay oo idinku markaa maydina manay ogeyn oo iskamay warhaynin xaaladdu markay caynkaa tahay dee qoladaas markaa meesha joogtaa iyadu waxay dhammaysanaysaa waxa weeyaan way dhammaysanaysaa dee soddonkii ama dee arag bay kusoomaysaa ku afuraysaa taawun bay masaladu noqon kartaa buu isna ku tawjiihiyey wuxuu kaloo kitaabkiisan tamaamul minaha safxadda saddex boqol iyo sideed iyo sagaashan uu kusoo dhoweeyey uu leeyahay iyadoo caynkaasi ay raajix tahay haddana wuxuu yidhi iyadoo waddamadii ay googo-an yihiin awgeed waxaan arkayaa buu yidhi fa innii araa calaa shacbi kulli dawlatin an yasuuma maca dawlatihi walaa yanqasima calaa nafsihi fayasuuma bacduhum macaha wa bacduhum maca gayriha lima fii dalika min tawsiici daa'irati alkhilaaf wuxuu yidhi ilaa intay ummadda islaamku isu imanayso ka midoobayso waxaad moodaa inaanay fiicnayn buu yidhi qolo kasta horta inay mandiqadeeda isla soonto oo ay wada soonto dawlad walba iyo shacabkeedu ay wada soomaan oo aan la helin dadka dawlad nafteedu qaybsan oo qaarna la soomeen dawlado kale qaarna ay afuran yihiin arrintaasi waxay sii sii foynaysaa buu yidhi khilaafku ummaddu bay sii korinaysaa buu yidhi marka arrintaa wuxuu leeyahay waa in qolo wale markay iyadoo isku duuban ay markaa soonto ayaa ka fadli badan in la qaybsamo oo qaarba maxaan ku dhahdaa qolo la soomaan lakiin masalada raajixeedu waxaad moodaa inay tahay in lagu soomo araggu muslimiintu ay arkaan in la raaco taas ba asal ahaan xoog badan xataa sheekh cabdilcaziz ibn baas markii la weydiiyey oo la yidhi ikhtilaafuulmadaalica ka warran maalan america oo kale muslimiinta ku nool iyo austraaliya iyo mamlakada carabiya sacuudiya ma ku soomayaan haddii laga arka bishii qolyahaas oo masaafada aad u kala fog ah wuxuu sheekhu ku jawaabay alsawaabu ictimaadu ru'ya wacadamu ictibaari ikhtilaafi almadaalici fii dalik saa saxa waxa weeyaan arag in la ictimaado laakiin madaalicda kaledu duwan maba ictibaar ma leh waayo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh amaranaa biictibaari ru'ya walam yafsil fii dalika rasuulku wuxuuna amray yani in aan arag ictibaarin ayuuna amray waxaa la yidhaha tafsiilna ma gelin wa tarku اlistiqsaali fii maqaami اlاxtimaali yunzalu manzilaة اlcumuumi fi اlmaqaali waa qaacida imaamu shaafici uu leeyahay oo macnaheedu yahay marka istifsaal haddii laga tago iyadoo meesha ixtimaal uu jiro waxaa arrinkii la dejinayaa mowqif maxaan ku dhahay cumuum ah oo tusaalahu hadalka haddaynu soo qaadanno dee rasuulku wuu ogaa adduunku inuu kala duwan yahay oo dadka qoraxdu mar aanay usoo wada dhicin marna aanay wada dhicin waa ogyahay rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxyiguna waa soo degayay wuxuu yidhi suumuu liru'yatii waafturuu liru'yatii arag ku sooma aragna ku afar muslimiinto dhan saas u sheegay meeshaana ma gelin tafsiil iyo kala qaadoo ma odhanin haddii aad kala duwantihiinoo meelaha fogfog aan markaa qoraxdu mar usoo wada bixinaya saa ha yeeleen tafsiil lama gelin mar haddii aan tafsiil la gelin oo la kala qaadqaadinna ee sidaa duuduubka iyo caamnimo loo sheegay xukunku markaa cumuumkii saasuu ahaanaya saasuu markaa sheekhu leeyahay wadalika fيma صaxa canhu salى الlahu عalيه wasalam أnahu qaala sumuu lru'yati وaftu ru'yati fain guma عalaykum faakmiluu cidaةa ثaلaaثiina walam yushir ilى اkhtilaafi الmaطaalic wahuwa yaclam xadiidkaas ummadda rasuulku u sheegay isagoo og in adduunkuna uu saa u kala gedisan yahay taa marka la eego mana ishaarin oo ma tilmaamin waxa la yidhaha mataalicda kala duwanna rasuulku salawaatu ullahi wasalama shaarin waxaad ugu noqonaysaa kitaabka tuxfatu اlikhwaan biajwibati muhimatin tatacallaqu biarkaan islaam ayuu masalada ku dheexay inta haddaynu ka soo gudubno soomku wuxuu leeyahay shuruud shuruud ayaa soomku leeyahay oo la doonaya in la ilaaliyo oo qofka uu ku waajibayo waa in shuruud la helaa shardiga u horeeya ee soomka uu ku waajibaya waxaa weeye alislaam horta qofka soomaya waa inuu muslim yahay qof gaala soon laga aqbali maayo soonna laazim kuma aha laakiin soon ma laga doonaya mise laga dooni maayo oo masaa'ilka furuucda ah ma lagula khitaabaya gaalada mise lagula khitaabi maayo waa lagula khitaabaya oo waa laga rabaa soon lakin waxaa laga rabaa inuu soo islaamo dabeetana soomo ayaa laga doonaya inaan laga aqbalayn de isagoo aan iimaan lahaynna nusuustaa ku tusinaysa waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu haba'an manhuuran baa la yidhi subxaana wa tacaala marka islaamnimo ayaa kow ka ah shardiga koowaad oo hadduu soo islaamo qofkii gaalka ahaa waxa weeyaan dee wixii tegey oo dhane cumrigiisa tegey waxba laguma leh oo ilaahay wuxuu leeyay qul liladiina kafaruu in yantahuu yugfar lahum maa qad salaf waxaad u sheegtaa kuwii gaaloobay hadday ka tagaan wixii gaalnimada ay kufrigay ku jireen wixii hore tegey waa loo dhaafayaa saa u sheega baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala markaa taas waxaa weeye kow islaam waa in la helaa shardiga labaad waxaa weeyaan alcaqlu waa in qofkan soomayaa qof caqli le waa inuu yahay oo majnuun aanu ahayn qof waalan waxba lagama aqbalo rufica alqalamu can alaaatin can الnaa'imi xataa yastayqid wa can الصagiiri xataa yablug wa can اlmajnuuni xataa yafiiq qalamka waxaa loo kor yeelay takaaliifta saddex kii hurda ilaahu ka tooso qofku mar hadduu hurdo waxba korkiisa ma saaro kii yaraa ilaahu ka qaangaadho laakiin ilmaha yar waa la farayaa waanu ka hadli doonaa qofka majnuunka ilaa uu miiraabo isagana waxa weeyaan waxba laguma leh oo waxaa kaloo laga daliishan karaa inaan lagu lahayn yadacu طacaamahu wa sharaabahu min ajli qofkii marka soomanaabaa laga hadlayaado cunnada iyo cabbitaankaba wuu ka tegaya aniga dalaaday markaa nin waa qof waalani dee ilaahay darti uga tegi maayo hadduu xitaa ka tagana qof yani waxba garanaya ma aha waxaa kaloo masalada ay ka hadlaan a'immadu marka caqliga xaggiisa laga hadlayo kii isaga barsuuxay ka waran xaalkiisa qof baaba iska iqmaa ku dhacay koomuba iska galay rabadaa oo dhan koomu ku jiraa waxba laguma le qowlka raajixa wax qadaana laga dooni maayo wax kafaara guda laga dooni maayo takliifba ma saarayn mar hadduu ahaa muddada bishu jirtay oo dhanba uu ahaa qof maxaan ku lehay caqligiisa aanu joogin waxba laga dooni maayo haddii maalintii isagoo sooman uu dhaco oo maaragtay uu miirdoorsoomo oo markiiba baraarugo waa dhamaystiranaya soonkiis waa jira maalinta qado iyana ma sida raajixa khilaaf baa ku jira masaladeeda waxaa kaleoo ka mid ah oo la soo gelin karaa odaygii gaboobay qofkii gaboobay qof gaboobay oo kharif noqday oo aan waxba saa u kala garanayn baa jira oo laga yaabo carruurtiisa aanu kala garanayn kan maadaa dhalay haddii layahay un garanba waado heerkaa mar hadduu gaadho waxa weeyaan soonna laguma laha fidyana laga bixin maayo halkiisa waxa weeye wax ka soo qaad male xukun kolkiisa ma saaro waayo dee soonku wuxuu ku waajib yahay qof caaqil ah oo dee marka hadhow ka caajiso waanu ka hadli doona dadka caajisay laakiin caqligiisu joogo baa soon laga doonaya lakiin qofka ilaahay heerkaa gaadhay ee isku daatay waxba laga dooni ma wax qadaana male male waxa leedo itcaam miskiin iyo waxaasina ma jiraan waxaa saddexeeyo shardiga saddexaad albuluuq qofka inuu qof qaangaadhaya qaangaadh weynu qaangaadhku hadduu rag yahayna saddex mid weyn buu ku qaangaadha ama shan iyo toban sano u dhamaystay waa qaangaad ama timihii hoosaa ka soo baxay waa qaangaad ama biyihii baa ka yimi waa qaangaad dumarka waxaa u dheer dhiiggii hadduu ka yimaado gabadhii shan iyo toban jir ba yaana gaadhin toban jir haddii dhiiggu kaga yimaado waa qaangaad oo soon baa laga doonaya marka ilmuhu markuu yar yahayna waxa weeyaan ee aanu qaangaadhin waa la farayaa sidaadee rasuulku baa salaada u sheegay oo yidhi waxaa ku fartaan toddoba jir ku fara toban jirna ku garaaca waa la faraya isagana soon kara salafkii caynkaasi ahaan xadiidka bukhaari muslim ku sugan baa u daliila oo rubayic bintu mucawad waxay tidhi wanusawimu sibyaanana asigaara minhum wanadhabu bihim ila masjid ila almasjid fanajcalu lahum allucbata min alcihni faidaa bakaa axaduhum min alطacaami acطaynaahu iyaah xataa yakuuna cinda aliftaar carruurta waanu soomin jirray waanu soomin jiray bay rubayc bintu mucawad leedahay masaajiddana waanu geyn jiray waxay ku ciyaaraan suuf iyo waxbaan uga samayn jiray waxay ku ciyaaraan oo ku mashquulaan oo dee qofku marad u gaajaysan yahay waa la mashquulinaya ilmihi yaraa haddaba markay ooyaanna waana iska siin jiray waxay qabaan cunnada haddii gelin qaar gelin bay iska soomeen qaar gelin ilaa casarka iska gaadheen marka taabar buu ku qaadanaya waa la soominaya marka in la yidhahdo waa la soomiya ilmihii kii adkaysta ee dhammaystirana waxba maaragtay adugu caatifa iska raadin oo odhan marka waa ku dhibaatoonaya ilmo yar weeyaan waxaas sheekada ka bax waxa weeye diintii baa rabta in lagu tababaro qofka wax kale hadduu isagu dhamaystay daaha dhamaystay adna khayr baad keenaysaa ajar baad keenaysaa waxba naxariistaasi macno weyn ka samayn mayso ilaahay baa naxariista yaqaano u naxariisanaya toban jirkana waa in laguba garaacaa oo uu sooma toban iyo laba iyo toban iyo soon baa laleeyahy waa la baraya waxba yaan haddoono bisha wada dhamaysane laakin waxa weye intuu bal marka awoodi karo waa la baraya taasina waxa weeyaan waa xagga maxaan ku dhahay ilmaha yar oo yaani sharcigu saas ayuu qabaa waxaa la haddii ilmihii yaraa uu qaan gaadho ama kii waallaa uu miiraabo ama kii gaalkaa uu soo islaamo maalin rabadaana bartankii rabadaantii lagu jiray oo maalintii bartankeedii buu qaan gaadhay ilmihii ama gaal baaba duhurkii soo islaamay oo tawxiidka loo qabtay ama ninkii waallaa un baaba ilaahay miyigii kusoo dejiyo duhurkii buu iska miiraabayba muxuu yeelayaa maalintaa maalinta waxaa weeyaan inta ka hadhay ixtiraaman soonka oo la ixtiraamaya awgeed aymo badan waxay leeyihiin ha iska afhaysta inta geliga ka dhiman laakiin qado lagama rabo la odhan maayo maalintaas waad miyir qabtay gelinkaa dambe ama maalintaa waad qaangaarsanaydeen qado waa lagama rabo qado waxa weeyaan inuu intaa iska afhaysta hadhay baad moodaa maxaan kula inay tahay ista fiican waxaa kale oo shardi ka ah alqudra waxaa la awood weynay jirtaa qofkan soomaya waa inuu soonka awood u leeyahay oo caajisnima hadday jirto cajzi aanu la awoodi karaynin dee soonkii markaa jiri maayo cajziguna waa laba nooco cajzi markaa ku yimi oo daari ah sida qof xanuunsanayo oo kale waa jiran yahay mar hadduu jiran yahay waa iska cunayaadoo waa afurayaa laakiin waxaa laga rabaa maalin dambe inuu soo qadeeyo sida ilaahay qur-aankiisa ku yidhi faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar qofka xanuunsanaya amase safar ku jira oo afura fa aftara baa uqadaran faciddatun min ayaamin ukhar ama waa cajzi daa'im ah oo mustamir ah waa qof weyn oo gaboobay maxaan ku dhahdaa amase waxa weeyaan waa gaboobay lakin dee caqligiisa waa jooga lakin waa da awood ubale soon amase jiruu qabaaba musmin ah jiro joogto ah kansar iyo cuduro xunxun oo aan markaa laga rajo qabin isbeddelba inay inta badan maarata qofku ka soo kaco ayuu qabaa oo aanu dee la soomi karaynin xaaladdu markay caynkaa tahay waxa weeye kaasi طacaam iyo cunno unbuu bixinaya waana iska cunaya وعalى الadiina yuطiiquunahu fidyaةu طacaamu miskiin waa kaaleli subxaanaه wataعala kuwa yuطiiquunahu yaعni mashaqo iyo dhibaato ku soomaya ku soomi karaa ama laa yuطiiquunahu way iskaga qadaraan qaarkood korkiisa waxaa fidyatu fidya ayaa laga duunaya oo maxay tahay hiya طacaamu miskiin qof miskiin oo la quudiyo oo maalin walba qof miskiinuu quudinaya qaabka loo quudinaya waa laba wej baa labadaas kuu bannaan yihiinoo inaad maxaan ku dhahay masaakiintii sod soddonkii maalmood baa dee ku xisaabiso soddon miskiin oo aad markaa hal maroo keliya aad habeen u samayso casho aad u samayso rabadaanta gudaheeda amase rabadaanta marka laga baxo maalintaa ciidda aad mar keliya wada casumto qadaad ka dhargiso soddonkiiba taas waxa weeye waa kayfiyad bannaan oo anas ibnu maalikiyo way samayn jireen waxaa kaloo bannaan kayfiyadda labaad inaad raashin bixiso raashinku waa nisfu saac sida raajixa nisfu saac saac barhkii oo taqriiban ilaa kiilo iyo badh ah ayaad bixinaysaa oo qofkii markaa wuxuu bixinayaa shan iyo afartan kiilo ayuu bixinayaa oo iska bixinayaa oo markaa noqonaysa ee maxaanku dhaha dib ku riyay icaamu miskiin dadka la siinayo ee shardi maaha inay soddon qof noqdaan dhowr qof ama laba qof ama waa waa soo noqnoqon karaa oo cid gaara un baa la iska siin karaa wax dhibaata iyadu ma laha ama cunnada ha ahaato la siinayo ama ha ahaato raashinka iyo gegera la siinayaba qodobka ee shanaad waxaa la rabaa oo shardigii ka mid ah aliqaama qofkii inuu yahay qof negi qofkii musaafirka ahaa waxba korkiisa laazim kuma aha soon faman kaana minkum mariidan ow calaa safarin faciddatu min ayaami ukhar shardiga u dambeeya waxa weeyaan alkhuluwu min almawaanic qofku inuu ka maran yahay waxa la yidhaahdo mawaanic waa xagga dumarka waa inaanay xayd ahayn waa inaanay nifaas iyo dhiigkii dhalmada ku jirin kii bisha waynaana ku jirin haddiise meeshii uu dhiig jiro ama kii bisha ha ahaado ama kii dhalmada ha ahaadee soon dee markaa lagama rabo weeyaan alaysat idaa axaadat lam tusalli walam tasum ayaa rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi inaasaynu insha allah caawa kusoo gaabinaynaa nas'al allah subxaanaه wa tacaala an yajcalana min aladiina yastamicuuna qawla fayatabcuuna axsanah subxaanaka allah